barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo waana xilli aroora washington d c waa maalin jimcaha toddobaatanka bisha diseembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacaddeenna duhurnimona wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno sida ay soomaalidii hore ee reer guuraaga ahayd u xurmayn jireen gabadha iyo guud ahaan gabdhaha iyo guud ahaan dumarka inanta horta sidan hablaha loo arkayo looma arki jirin aragtideedu waxay ahayd aragti diiq ah oo iyada oo dhaan wada iyo iyada oo xoolo la joogta ama awr doonaysa ayuunbaa la arki jiray inta badan aragga laga faa'iidaystaa labada jeer buu ugu badnaa awrta inay galabtii doonto iyo inuu inay dhaan wado sidoo kale waxaan idin haynaa intaynu barnaamijka ku guda jirno dhinacii heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa guul weyn khamiistii waxa uu ka helay doorashooyinkii horudhaca ahaa ee ka dhacay israa'iil xisbigiisa lahud barti oo hogaaminaya doorashadan saraakiisha waxa ay sheegeen in netanyahu uu ku guuleystay toddobaatan iyo laba cododkii la tiriyey marka loo eego wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo wasiirkii hore arrimaha waxbarashada oo helay labaatan iyo sideed cod codbixiyaasha ayaa waxay u soo baxeen konton boqolkiiba marka la fiiriyo dadka codadkooda dhiibtay ayadoo cimiladuna ay aad u xumeed dad badanna ah ay ka fog yihiin goobaha codbixinta qaarkood ammaankana aada loo adkeynayay
diyaarad ay saarnaayeen in ka badan sagaashan qof ayaa wax yar un kadib markii ay kacday ku dhacday dalka kazakistan iyadoo ay ku dhinteen labiiyo toban qof halka in ka badan labaatan kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta guddiga duulista rayidka ee kazakistan ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in diyaaradda beeg air ay ku dhacday xeendaab shub ah iyo dhisme ka kooban laba dabaq kadib markii ay ka kacday garoonka almeti international airport mas-uuliyiinta deegaanka ayaa markii hore dhismaha ku sheegay dhimashada ku sheegay shan iyo toban qof hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa baddashay tiradaas iyadoo aan bixinin wax sharaxaad ah diyaaradda oo nooceedu ahaa fokar boqol ayaa ku wajahnayd magaalada caasimadda ee nuur suldaan oo markii hore la oran jiray astana mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dhammaan duulimaadyada shirkadda beg air iyo diyaaradaha noocoodu yahay fakar boqol la hakiyey inta uu socdo baaritaanka diyaaradda dhacday weli lama sheegin waxa suuragal ah oo sababay shilkan diyaaradeed
waa tahay duhur wanaagsan xaggiina dhegaystayaal waxaad naga dhagaysanaysaan washington markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood ku soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga cabdikariim cabdulaahi olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan ayaa waxaa marti noogu ah barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka abwaan huraan walawal oo aan dhowaantani ku waraysanay magaalada laascanood abwaanka ayaanu ka waraysan doonaa dhaqankii hore ee soomaaliyeed iyo sida haweenka ay u qadarin jireen raggii hore gaar ahaan xilliga miyiga abwaanka ayaa sidoo kale ka sheekayn doonaa ciyaartii caanka ahayd ee isaga iyo dhex martay cambaro taasoo geyiga soomaalida si weyn looga yaqaanay guud ahaana deegaanada soomaalida si weyn ay dadku ilaa haatani u hadalhayaan inta ilaahay cimrigaa kugu soo simay hadda aad joogto iyo waayihii hore bal dadkayna dhegaysanaya bal oga war bismillaah alxamdulilah waxaan ka sheekaynayaa in yar noloshii hablaha hore inanta tacabkeedu wuxuu bilaabmi jiray iyadoo uurka hooyadeed ku jirta waxaa la dooni jiray qof dumar ah oo suuban waxaa la odhan jiray waa intaasay ina noqotaa ee hebla u doon ha qabatee islaanta waxaa lagu yaqaanaa xishood iyo isdhowris markay soo dhacdo inanta inanka jirjirkaa loo jiifiyaa inantana xagga midig baa loo jiifiyaa labada bawdaa la ysu saaraa haddii ay kala qaadana waa la ysku xidhaa waxaa loo sheegay inanta daadaa loogu bilaabay inay mamnuucaad sidato wax wax waliba doonayaan oo ay ilaaliso ayaa maalinta hooyadu kasii bilaabaysa waxa ay ku xigtaa inanku marka uu laba jeer waa waa yidhaahdaaba yaa la canqaniyaa inantu ilaa ay qallasho oo mandheerta laga saxo oo xundhurta loo xidho oo xabka laga burburiyo lama lama looma canqaniyo samirkaa la tusayaa ay u bilaabantay in samirka la baro ayayaa ku jirta halkaa islaan inanta markay dhalato qof dumaraa soo hadasha waxaa la heblaha soo socota waxaa la dhaha horjoogsado celiya heblo u yeedha soo ballayse heblaa loo yeedhaa heblana waa la celiyaa heblada waxaa lagu ogyahay asluub iyo xishood iyo dhowr soonaan ayaa lagu ogyahay loo soo gelinaya taa kalena qaylada way islaan qof dumar oo labada ciilgududood qaylaysa sidaasaa daraaddeed baa looga reebayaa waxaa ku shana inanta inanka geed baa la saaraa mandheertiisa inanka mandheertiisa geed baa la saaraa waxaana loo dhiibaa laba inan baa waraf loo dhiibaa waxaa la yidhahdaa galaydh iyo gorgor waxaan hayna yaanu cunin haadka inanku si aanu fulow noqono uu kaalintiisa u buuxiyo inanta god baa loo qodaa il baa loo sameeyaa caleen baa lagu goglaa caleen baa dusha lagaga daadiyaa waa la dhigaa caleen baa laga buuxiyaa saddex geed oo baa laysu maraa caleentooda oo lagu wada shubaa caleentaasaa loo gogol dhigaa dushana lagaga shubaa waana la aasaa waxaa laga looga jeedaa asturaanta iyo isilaalinta abwaana waxaynu la soconaa oo dhaqanka soomaalida si weyn ugu xooganaa qadarinta gabdhaha gaar ahaan in la ilaaliyo oo markay yimaadaan goobaha ciyaaraha laga tumayo marka ay bal ka waran sida ay ugu weyneyd marka raggii hore soomaaliyeed waxyaabahaad ka xusuusatid ama adigu aada soo gaadhay ceebta ka ahaa maxay ahaayeen inanta horta sidan hablaha loo arkayo looma arki jirin aragtideedu waxay ahayd aragti diiq ah oo iyada oo dhaan wada iyo iyada oo xoolo la joogta ama awr doonaysa ayuunbaa la arki jiray inta badan aragga laga faa'iidaystaa labadaa jeer buu ugu badnaa awrta inay galabtii doonto iyo inuu inay dhaan wado marka hablaha waana la ilaalin jiray iyana way is ilaalin jireen waa la ilaalin jireed oo inanta hooyadu way u tirsanayd meesha ay u dirayso ee dibadda ugu baxayso guriga waa loogu iman jiray xoolahana waa loogu dhex tegi jiray laakiin ma aha sida caadiga ah in ninku madax bannaana isaga helo waa inuu dadku og yahay waayo waa yeelku warka hooyadeed warka haysa sida badan bal aan ka sheegno sahanka inanta inanta sahankeeda ayaanu yar ka soo qaadanaynaa inanta sahankeedu inan baa aabaheedu yimi wuxuu hi aabe nin baan ku siiyey waxay tihi waa aabe waa kuma wayna hebel hebel buu yidhi waxay tihi ma hebel baa haa buu yidhi waxay tihi aabe iga daa wuxuu hi aabe waa reer xoolole oo yarad badanay siinaya hablahana yaradkaala xukumi jiray markaa iyaguna waa ku baayictami jireen waalidkuna waa ku baayici jiray waxay tidhi aabe iga daa ninkaa wuxuu yidhi maxaad ku aragta waxay tihi aabe marka sheekadu sheekooyinku waa dhaadheeryihiin waan isku soo xidhaya si ay usoo gaabato waxay tidhi aabe waa ubadkiisa maciiltire oordiisa maoohintire ninkaasi xididkooda kama roge ehelkii ma garabsade adduunkii kama dherga weeye bay tiri wuxuu ihi intaa imise jeer baad ninka aragta waxay tii saddex jeer baan bidhaantiisa arka waan adigoo aad iyo aad umahadsan inagoo ku dhex jirna barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka ee v o a abwaana waxaa jiray waxaad si weyn caan uga ahayd ciyaaraha bal ka warra dhanka ciyaaraha iyo gabdhaha xilligaasi dadkii hore ee soomaaliyeed iyo kuwa hadda jooga waxyaabahaas kusoo gaadhay bal nooga war yani soomaalida horta markii hore waxay ahayd safarka eh, idaacadda la- laka waxbaahisa bay ahayd ta la isku bartana waa ahayd ee dadku isku barto kolaha dadku isku barto ta maanta joogtaana dee magaala la iska eegtaa halkaa inan baanu la cayaaray waxaa kaaga filan inan baanu la cayaaray annagoo geljiro oo badan oo isku reera habeenkii dambe waa ka tagnay markii aynu la cayaarnay iyadoo raalli ah baanu ka tagnay habeenkii dambe qolo kale u timi waa la cayaarta waana loo sheegay waxaa la yidhi inantii reer hebel baa la cayaaray waanu ka cadhoonna sidee re- inantaynu la cayaar reer hebel loola cayaaraa waxaanu isugu dayaysana wayna cayaarayn cayaarta ay ka- cayaarteeni bay qawadee rag rag caawa inagu celiyo maanu cayaarta ka dhirgine waa ku soo noqonna marka in- aanu u nimi bay noo soo baxda waxaanu idhi sida geeyadii caad waxaan kuu carbinayaa sida geeyadii caad waxaan kuu carbinayaa curubtan wada ilmaadeen iyo cuurkan kugu soo dhuray calcalyada xareedah iyo cusubka kugu sahantegey sida caalin diimeed casharka kugu kugu dhigayaa sida caydi boqordhale caanaha kugu habayaa sidaa tahay cambare dheer ama caanab ismaaciil caalanka kuu dul sulayaa canda dowlka geela lehiy yaaga marin cililinadu markaa dee fariin baad u dirta fariin baan u diray ma- waa la joogaa waa ila taagan tahay waa la boodayaa iminkana waxaan idhi hablayow waqtigan maanta ana waxaa kaaga filan hablayow toob hariiriyay iyo teenis dibadda laga keeniyo timo timo fooshood loo jaro iyo kabaha cidhibta taagana taakada dhulka u jira tamashlaynta suuqyadu tayo iyo uraad ma leh waxaa gabadh la tooydaa la isu wada tilmaamaa hanad lagu taxgeliyaa xidid lagu taxgeliyaa hadba inanka tolmoon iyo hanad maal ka too maal ka tooxa iyaduna tis qaadaa markay aaba togayaa iyo tajalmaan markay hooyo togayaa iyo tajalmaan oo aabaa iyo walaalna qabkatay ishaa iyo tol wanaagsan leedahay sidii faras taleexiyo markii turugu buxsamay farxnaa la tababaray tifka laga idlayaa tacliin loo dhameeyaa marse hadday tiri- taga- tagaasida iyo kala taqaan hudheelada wakhtigaantu kuu socono istareerhka tuutalid iyo tuugu isugu hadhay ka tayaaqdo surimada aniga iyo nin taajira iyo aniga iyo nin tiiriya iyo taajir xoolo kama dhuro eh dhuug waa iska taga gasado markaa labadii dhaqan baad isku xidhay dhaqankii hore aad usoo joogtay ee wanaagga lahaa iyo ka hadda midna waxay nagu jo- marba waxay nagu joogtay ma- maalina waxaasay nagu joogtay oo dee waa markii uu lahaa boqolbaa ku mehersanaysaan xaaji cumar xamid boqolbaa ku mehersanaysaan oo boqolbaa ka qaadaysaan oo fardaha iyo ga- qoryaha seetaan baa ka tegaysaan haddaa gabadhayda doonaysaan ee intiiba loo oo- loo yeelay ayaa ayaa ayaa waktigaasay ahayd anigu markaan ka sheekaynaya gabadhu waxay ahayd shay qaaliya qurna u goyi jirtay qudhuna u goyi jirtay qoo- qoona u dhic- qoon- qoomoona u dhici jireen qudhuna u goyi jirtay qabnana lagu dhammayn jiray ayay ahayd oo sheekooyinka caanka ah ee dadka soomaaliyeed ka wada dharagsan yihiin waa ciyaartii caanka ahayd adiga iyo cambare idin dhex martay qisooyinkaasi waxay ahaayeen qisooyin raad ku reebay dadka een, guud ahaan deegaanada soomaalida ilaa haddana la dhagaysto bal ka waran dee horta aan ka soo qaadana aniga iyo cambare waxaan isugu nimi baaruus buu ahaa labada qof waa qaybsanaayeenoo gabadhana annaga ahayd inankuna cambaru la qolo ahaa cambare abriwadaag baanuna iskuraas baana dhalay laakiin ismaanu sheegan markaas waxaad ku garataa cambaro markii aan soo qaatay inantii la hadlay inantii markaan la hadlay waxay markiiba iigu horraysisay niman halowlo maadhiin iyo boqol baar madow hurin oo la heshiinin aabahay hareeraan u dhigadayo hadal mumaaligoo furo markaan idhi gurigiina ina geeyo hararkaagagay gobol markii aan ku idhi waxay tidhi waata iyo heestaa keentay niman haloola maadhin iyo boqol baar madow hurin boqolka baar madow waa geel niman haloola maadhin iyo boqol baar madow hurin oo la heshiinina baay hararaan u dhigadaayo hadalba maaligoo fura hadalkaygaa mamnuuc ahayd marka waxay waxay waxay ku dhan tahay dee wax iska celin ba anigana waxay iska wax iska celin bay ahayn iyana xaqiiqi bay ka hadlaysay
waxyaabaha abwaane heestaas oo kale ciyaartaad arooska isugu timaadeen aadan cambarena garanaynin adiguna aad si aad arooska u bisho adiga iyo xilliga dhalinyarada u timaadeen maxaa ka dhigay inay noqoto iyo hadda la joogo heesihii ugu saameynta badnaa ee taariikhda gala maxaa ka dhigayna hablaha soomaalidu sugaamaysataa inta baa aada ugu jirtay sida aan ka soo qaado hodanka waaje kubangeedo dheer male bay tiri gowraarna caws ma leh hawdna ceel garbaxa ma leh gabadh yadhi xilqaad ma leh adhi yadhi gasiin ma leh kaanya caano badan ma leh koombaari nabad ma leh marwaga codhilwaad ma leh ba- bakayl gogol- gogol macaan ma leh gacan fuuli awood ma leh nin xigaalkii gowracay guul iyo kufaan ma leh guurteeda hortaa waxay tidhi afka gubasho mooyaan waxbuu gaajabeel ma leh inkastuu gawan yahay ama jiray gobaysani nin galbeed ku soo koray malagadiyo taariikh reer hebel oo kalena reerna way maagtay oo waxay tidhi gu- guur ma laha anigu kaama sheego Een, waxaad ku garanaysaa asaaraha habluhu ay wax ku dooni jireen cambaro dheer waxaa waxay dadka kaga gooni ahayd xikaayad aan qof dumara weligeed lagu maqal bay lahayd inay hogun baa tahayna golaha lagama raggii ninkii ii heesayay markuu taa soo qaatay oo kale ee dhankeeda ahaa ha gun buu igu sheegay aad bay uga xamaaqeen axmedow dabaalkii daayeerkii reer guban dawicii hoolifta lahaa daynabiyada madoobaa ilkaa dabarka ku lahaa caawana didiiftii iyo daalleebihiisii iyo soo celi dabarihii markii uu samaar daaqay dalsan iyo ugubaad helay loo daayay geedaha riyihii u darareen bayna walamal damac galay waa kaa darkii laaskiya doola sheegtay iyo cayn gunta hadalku kuma duxo gunta hadalku kuma duxo oo ducufadu xishood ma geyde ku dawoobi oo wararkan u dulmaray xalay dhiye yaa yidhahda doqonya waa iska rarin dareemada isagu waa kaas wuxuu igu yidhi inagumeed baa tahay marka een, gabadhii oo ka xishootay xaashaa lila waxay diiday inay ba- qabiilka ku tirada gumbaatiin jawaabtii marka jawaabtii ay gabadhu tiri isagu uu dee ay kaga hor timid taasaa waxay muujisay dareen kale qoladiina heesaysay aniga haybta igu raacdiya axmed waa lagu yidhi waxaan mooday hadallada anigu inaan haweenahayo ha ilaah ka yara ridayo idinku ay ufaysaan waa maxay halbowlaha iyo wadnaha dhiigga habaya haddaba sheekadii hunugto dawda imaansadii oo biyahan hortooda arka dabadooda waa huugay hiilla eeda baa jiray halkan noogu yara xidhan marka taasina waxay ka hadlaysaa hurre dee in eh, barta nabadgelyadii een, inaan iyadaa wax- waayeela iyadaa heesta wada iyadaa ka waayeela iyadaa culimaa iyadaa nabadoona iyadaa dee waa taa waad maqlaysaa soomaad garan waxaad kaloo ku garanaysaa dee qadarinta hadalka inay hogun baa tahayna golaha lagama odhan karo hadalkoobi ku hasawdoo la gartanana maad odhan laakiin guurti baa tidhi dantu waa gar iyo xadhig iyo silsiladan la goyn karine buraha gushoodii iyo guban baad ku hanqaaday waxaa kuugu wacan inaad riya qabsato oo aad riya mooye wax kala garan weydo meeshaad ku kortay baa riya mooyaan wax kala joogin Ri- me- waxay tidhi inay ogun baa tahayna golo lagama odhan karo hadalkoobi ku hasawdoo la gartana namaad odhan laakiin guurti baa tidhi dantu waa gar iyo xadhig iyo silsiladan la goyn karine buraha gushoodii iyo guban baad ku hanqaaday riyaha u gumaraa guriga u heetaan nin ragoo la gowracay baan gashigiis ku iman geeli xoolo kuma jiro een, runtii waxay ahayd een, madal aada u wanaagsan een, sheekadaasina waxay noqotay sheeko caana waxyaabaha xusuusta kugu reebay ee waayaha taariikhdaada markasta aad xusuusatid maxaa ka mid ah hurru xilliyadaasi Xasa- dee horta cambaro dheer marna niyadeyda kama baxdo ereyada qodobada ay isticmaashay daraaddeed soomaad garan waxaa la yidhi hurro waday hayanqala jiraa yidhi haddaan ruux hadduu ruux xamuun qabo wuxuu sugayo hoo mooyo dhegihiisa hawraar iyo hadal iyo war kuma duxo dheguhu hadday marti yihiin hoon bay garanayaan nin baahani waxaa la yidhi hurro waday hayanqala jiraa yidhi hadduu ruux xamuun qabo wuxuu sugayo hoo mooyo dhegihiisa hawraar iyo hadal iyo war kuma duxo un gurigu wad kama taliye halabuurku saragseeriyo hataa taqa ka bixi waaye marka hore qof eliifo waxaa jira habaar qabe mahuraanka iyo dariska iyo hooyadayba weydiiyo weligay halaag mudo iyo fa- oo- oo- waalidkee hoohay ma odhan holana la daran deeliya gaajo huuba qaadaa iyo haweyna kuma korin huryo qodista mooti oo igu huursan qariyo ee hastaana ima helin hablaweyn mid yara dhaafto gayaankii hareerma iyo guuna mee haydara quruxdana hirgeedale iyo madheer ducol haloosta iyo fatan qalay baa gubaanahay haybteena ima qabin oo halqiga reerka ugu badan hodannimana ugu dhow hartu eebba iga dhigaye maxaan hawhaygi guban iyo hantiyaraha iyo dooryahay tarash ku falaya cambaro de waxaa waxaa lama ilaawaana qodobadeeda iyo iyo iyo ereyada isticmaashay ayaa aada uga duwan dee hasaawihii markaa joogay adduunka bal ka waran hadda haasaawihii sidaa u quruxda badnaa een, taariikhdan hadda aynu ku jiro een, bal waxa markaad aragtid lagaaga sheekeeyo waxaa miiga ka dhacaya ama deegaanada soomaalida ka hore horreeya maxaa maskaxdaada kusoo dhaca waan ku jeclahay meelna uma dhaafo iminka hasaawaha jooga waan ku jeclahay suugaan ma leh oo yarad ma leh oo xidhasho ma leh oo kus- aftahanimo ma leh oo kusoo noqosho ma leh oo d- fakrad la- lagu xisaabtamo berri maxay noqon doontaa maxay noqon doontaa ma leh ilaa waxaa lagu xisaabtama ninka reer samaynaya waa inuu dee waa muddo muddo muddaa loo sii shaqaysan jiray aabow mar baa igu hadhadeen mawsinkii riday aabow haddaan mawdku dilin maahay ray dhali aabow mar qura waadan arag midab hadhaaley aabow ibna faarax iyo ma hadhoweeyaan aabow qabiili gamar weyn ha igu madiyeyn aabow ragmanidiisa ugu manacsabar cisbaan cisbaan aadan dibi inta waxaa kaaga filan halka eh, qiimaha ay ku tagtay iyo iyo iyo iyo iyo iyo heerka imanayso habluhu qiimaha ay lahaayeen iyo xikaayadoodana waxaa kaaga filan dee cambaro dheer te- qodobadeedaasaa kaaga filan barnaamijkeena inaga soo xidhaynaa een, wakhtigeenu ugu talagalay waxyaabaad abwaana ku talinayso waad soo jeedinayso maxay tahay iyagoo dadka ku dhagaysanaya guud ahaan maxaad ku talinaysaa saddex shay baan ku talinaya inanka guursanayana waxaan kula talin lahaa gabdhaha guurkaaga u hogday guurkaaga u hogday guurkaaga u hogday inantana waxaan kula talin lahaa haada dhow iska dah haada dhow iska dah hooyadana waxaan kula talin lahaa ha ka daynin ta- markii aad ku qaday ileen markii hore dhabarjab bay lahaan jirto yarad gooni ay lahayd marka ninku yarad ka dhameeyo inanta islaanta dhabarjab baa la siin jiray timaheedaa la qiimayn jiray wa- waxaan odhan lahaa islaantana qiimi ah ka- ah ka- ah ka walaacin oo yaanay faramadhaantu hablaha kuseejine inanta kuseejine sidii aad ugu tabci jirtay ugu tacab saasuu baan ku talin lahaa dhegaystayaal intaan ku kulmi doono barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan idinla socodsiinay anigoo cabdikariin nolola oo martiina ugu ahaa abwaan hurro walowal intaan ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
cabdikariin olol aad ayuu umahadsan yahay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqankana asaga ayaa nala socodsiinayay halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington bal markana dhinacii ciyaaraha iyo cabdiqaadir mursal
aan ku bilowne horyaalka waddanka ingiriiska ayaa kulamo ka tirsan la ciyaaray iyadoo lagu jiro maalmihii loo yaqaanay boxing dayga oo maalinta ka dambaysa ciidda krismaska ay bilaabaan sida caadiga u ah xiriirka f e-ga kulamays xigxiga ayayna kooxaha u ballamiyaan ka hor inta aan la gaarin sannadka cusub kulankii ugu horreeyey ayaa waxa uu dhex maray kooxaha tottenham iyo braton albion tottenham ayaana laba gool iyo gool kaga adkaatay kooxda braton kooxda tottenham oo toddobaadkii hore guuldarro kala kulantay kooxda chelsea ayaa dib ugu soo laabatay waddadii guusha iyagoo markaasina ay si weyn uga dhex muuqdeen xidigaha harri kane iyo dele cali ciyaaryahan cali ayaa no qaab kale la soo baxay tan iyo intii kooxdaasi uu tottenham la wareegay hoose murinho kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah astonvilla ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda norwich bournemouthna barbaro hal iyo hal ah ayay waxay la gashay kooxda arsenaal tababaraha arsenaal ee cusub michael arteta ayaa barbaro ku bilowday kulankiisii ugu horreeyey iyadoo kooxda arsenaalna ay ahayd kooxdii barbaraha la timid cadaadiska saaran tababarayaasha kooxda arsenaal ayaa durbaba u bilowday michael arteta oo maalinkii koowaad tababaro u ah kooxdaasi chelsea oo toddobaad ka hor ka adkaatay kooxda tottenhamna waxaa laba iyo eber oga badisay kooxda southampton chelsea ayaa uwoodi weysay inay xitaa hal gool dhaliyaan iyaga oo jooga garoonkooda stamford bridge crystal balas waxa ay ka badisay kooxda westham evertonna oo macalin cusub wadata carlo ancelotti uu horkacayana waxa ay hal iyo eber oga badiyeen kooxda banley ancelotti ayaana aad u dabaaldegay markii everton ay goolka la timid sheffield unitedna waxa ay barbaro hal iyo hal ah la gashay kooxda watford manchester united oo uu xaalka ku xun yahay waayadanna waxa ay gaareen guul raaxa leh oo si fudud ayay kaga badiyeen kooxda newcastle united manchester ayaa inay badiso sababaha lagu sheegay in kooxda newcastle united ay ka muuqatay isku dhexyaacsanaan iyadoo qaladaad badanna ay samaynayeen ciyaartooyda kooxda newcastle united bowl bogba ayaana soo laabtay ciyaartan oo baasas badan sameeyey isagoo kooxda manchester unitedna si weyn ugu sharaxayay kubaddooda united ayaa la daalaa dhacaysa waayadan xaalad adag oo kooxdan la soo daristay tan iyo intii uu ciyaaraha ka fadhiistay tababarahoodii hore seralkis ferguson waxaana isbedelay ilaa iyo saddex tababare oo ka horreysay tababaraha hadda kooxdaasi oliganer solsha oo isagaba hadda dadka ciyaaraha falanqeeya ay leeyihiin mid meelna uma wado kooxda united leicester cityna waxaa afar iyo eber oga badisay kooxda liverpool kooxda liverpool ayaa sanadkan ku jirta qaab ciyaareedkeedii ugu fiicnaa waxay ku soo guulaysteen fifa club world kulankii baaqiga ahaa ee lester ay la ciyaareenna waxay uga badiyeen afar iyo eber lester city ayaa toddobaad gudihiis laba guul darro la kulmaysa kooxda manchester cityna waxa ay caaw la ciyaaraysaa kooxda wolfis oo mar hore ka soo badisay city ayaa marka ay ka hortegayso kooxaha wolfis oo kale waxa ay la dhibtootaa inay guulo ka gaarto kooxda wolvis ayaa inta badan waxa ay dhibaato u geysataa kooxaha waaweyn ee ingiriiska waxaana kooxdan jooga ciyaartooy khibrad leh oo si weyn ula xifiltama kooxdii ay ka hor tagaan waxaana kooxdan hogaaminaya sidoo kale nuno esbrito santos oo u dhashay dalka bortuqal manchester city iyo wolvis ayaa wad ciyaari doona iyadoo la xusuusto in ciyaaryahan aadam trore uu ahaa halyeygii kooxda manchester city goolasha ka dhaliyey markii ay ka soo badinayeen kulamo kale ayaa berito dhacaya liverpool ayaa aan raahde kulamada kale ee beri dhacaya intaanan u gelin kooxda liverpool ayaa labaiyo konton dhibcood ku hogaaminaysa horyaalka ingiriiska lester ayaa kusoo xigta oo sagaal iyo soddon dhibcood leh manchester city waxa ay leedahay siddeed iyo soddon dhibcood chelsea oo kaalinta afraad ku jirtana sagaal iyo labaatan dhibcood kooxda kale ee tottenham aan raahde chelsea waxa ay leedahay labaiyo soddon dhibcood tottenhamna sagaal iyo labaatan dhibcood kooxda manchester united kaalinta toddobaad ayay ku jirtaa waxa ay leedahay siddeed iyo labaatan dhibcood kulamada dhacaya berito ayaa waxaa ka mid a kooxda braton ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda barnmouth southampton iyo crystal balace ayaa wad ciyaari doona halka everton iyo macalinkeeda angeloti ay marti u noqon doonaan kooxda newcastle united norwich waxa ay martigelinaysaa tottenham westham iyo lester ayaa wad ciyaari doona banley iyo manchester unitedna way wada ciyaari doonaan wararkeenna ciyaarahana waa nagintaa
waa tahay aad iyo aad ayaa uu u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo istuudiyaha igu helinaya xubintaasi ciyaaraha bal markanna ha doondoonan iyo cabdihani xaashi
way ololaashaday wuxuu daaraa matago dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon shaqadeen kalka calamada dashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje kumuu daarine jacaye hadoondoonane ka joog ka doondoonan hadoondoonan caashaqa hadoondoonan waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooq caashaqabeen kalka calamada dasheed hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje kumuu daarine jacaye hadoondoonane ka joog hadoondoonan hadoondoonan caashaqa hadoondoonan
heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo cabdulqaadir samakaab ah iyo sahre cabdi axmed tan iyo idaacaddeenna dambe dhammaantiiyo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo codkii cabdihani
dow iyo meel doox yo